ninkii baa gaaloobay diintii waa ka baxayba madaahibta gaaladuu galayo de waagi hore waad la yaabi jirteen lakiin hadde soomaali gaalooday hadda waa aragtee baan u malaynayaa magaalada jeedkiina kuwaa laygu sheegayay ama rag leh ama dumar leh haddaba haddii qaadi uu gabadhii markay u baahato caddayn inay madax bannaan tahay qaadiga ama cidda mukhawalkeen ka hadli doonee shaqadaa iska leh warqadda ay siinayaan iyadana qaybtan fasaqay raacaysaa oo ikhtilaafu diin laba diinood baa la kala galay loo kala kaxeeya labada qof sababaha waxaa ka mida in tuhum cirdi iyo sharaf uu yimaado tuhumkii iyo khilaafkiina intuu cirka isku shareero uu baabulicaan galo ninkii haddii uu yidhaahdo haweentani bay gogol dhaaftay ama ereyga waa gogol dhaaftay uun la isqarsado iyagataal haddii xaajo iyo tol intuu soo dhexgala si kala loo xalliyana way taal iyagay u taal haddii laakiin xaajadii cirka intay isku shareerto laga yaabo ilmo caruuroo nidi diidan yahay uu meesha yaal baabu licaan ay gasho iyadana marka licaanku dhammaado waa la kala kaxaynaya abidkoodna intay adduunka nool yihiin iskuma soo noqon karaan hadday labadooda ka soo haraan dib isuma guursan karaan licaankuna waa asbaabta fasaq iyo tafriiqa keenta wey waxaa ka mida ninkii in laba waayo ninkii baa la waayeba waayitaankaas laba mid buu noqon karaa nin meeshuu jiro laogyahay oo south africa u joogaa islaantiina xaggay joogtaa dibna uma jeereenin toddoba sideed sano tobankii sane u dambeysay warawey halkaasuu degan yahay telefoonkiisana waa la hayaa warkaalay reerkan usoo noqo ma soo socdo reerka kaxayso ma kaxaysanayo iyadiina raalli ku noqon weyday waxay tiri de anu ilmana waa u baahnahay dhaqanna waa u baahnahay midna waa u baahnahay halkaasay soo istaagtay baa laga waayey waxaa dhici karta kaybadani in la og yahay meeshuu jiro oo xabsiba uu galo oo xabsi daaniya wax lamida lagu xukumaa dhici karta oo dee xuquuqdii reer iyo wada dhaqan laga waayo waxaa dhici karta inaad meeluu jiroba la ogeyn meeluu ku dhibcayba ninkii war looma hayo subax suu u dhaqaaqay cirya dhul meeluu ku dambeeyey nolol iyo geeri lama hayo ninka meeluu jiro aan la ogeyn iyo ninka meeshuu jira la og yahay waa kala laba ninka meeshuu jira la og yahay haddii waktigiisu dheeraado qofkii dumarka ahaydna inay raalli noqotoy sabirto ay diiddo waa laga fasaqayaa ninka la waayey meeluu jiro nolol iyo geeritoona aan wax lagu ogeyn afar sanaa loo qabanayaa afartaa sana war iyo wacaal haddii laga waayo waxaa xorihiisiina waa la dhaxli haweenkiisana ciddatulwafaad iyo geeri bay tirsan laakiin xukumkaasaa baabu tafriiqa ka soo gelaya xukum bay u baahan tahay masaladaas waxaa keeni kara in la kala geeyo labada qof ninkii in laga waayo reerka nafaqo iyo biil laga waayo ama waanu haysanba ama waanu rabin ama waaka waa taagan yahaye wuxuu reerka ku biila lagama hayo saddex maalmood biilkii reerka haddii laga waayo iyo saddexdoodii habeen uu ku soo bixi waayo hal marna wax la cuno hadda iyadoo raalli ku noqotoy ku sabirtana waa sida wanaagsane waa alxamdu lilaahi iyadoo hadday soo istaagto ay arrintu noqoto adaga kabihiisa waa urayaan kabihiisaa uraya hadday noqoto oo tiraada aniga kuma geli karo mana yeeli karo inay dalbato xaqulfaskhi bay u yeelanaysaa inay dalbato haddii uusan hayninoo joogo wey hadduu hayoo diidana waa la mid muhiimadda nuxurku nafaqo iyo biilkii lagu lahaa laga waay ninkii hadday nafaqadeedii ka weydaayey inay raadsato cid nafaqadeedii iyo xilkeeda qaada in xor looga dhigo wey waxaan ku soo gebagabayn qaybaha loo kala kaxayn karaay waxay yidhahdaan lishiqaaqi wa suu lcishra labadii qof dhib kale ma jiro laakiin laba qof oo isdabeecad fahmi kartaba maaha qub iyo qaciya dagaal wey way isnaceen dartii waa la galay waa la galay waa la galay waa la galay waxba waa ka hagaagi waaye waa la soo kala istaagay ama gabadhii baa soo istaagtoo maya bay soo istaagtay markaana xaqulfaski bay yeelan warqadda fasakeedaa in la siiya yeelan nabiga xilligiisa calayh salaatu wasalaam nin saxaabi ahaa oo anigi adoo kale aan ahayn oo la dhihi jiray khaiibu rasuuli illaahi sala allahu alay slam ninka nabiga uu khudbeeya carabtu aftahanimaa la isugu faani jiray carabuhuna intay yimaadaan ilaan sheekada nabiga suuqa loo geliyo waxaa ka mid ahayd waa nin aftahan oo balaayo ahee nabinimo ma jirto carabuhu marka intay nin aftahana soo kaxeeyaan baa lagu tartami jiray waan soo istaagi khudbo aanan soo diyaarin erey deelqaafihiyo laaxinna aan lahayn baan wadi hal kelimadna aanan ku marganaynin baa la ysugu faari jiray ereyadaan isticmaalayana ereyo yaryaraan ahayne ereyo waaweyn oo luqadda ah oo hooriskoodu isu dhigmo oo isku beegbeegaya baa la ysugu faari jiray marka carabuhu intay u yimaadaan oy ku soo talagalaan nin baa hortiisa laga khudbeyn jiray haabit ibni qays ibni shamaas buu nabigu dhihi jiray haabit ow istaag isagoon soo diyaarin wixii ninkaa ka hadla ka daran uga hadlaa marka nabiga ninka booskaa difaaca u taagan waa ahaa kowdhe mar labaad nin nabigu isagoo nool janno ugu bishaareeyey buu ahaa jannadii u geli ninkii yidhi waa nabig ala slam ninkii sidaa ahaa laba jeer ama saddex jeer baa waxaa qabsatay dhacdo ah inay islaantiisii soo booduun ninba waxbaa lagu imtixaana adigoo nin raga unbaa xagga reeraha inta lagaa galo unbaa laga yaabaa in lagugu imtixaano laba waan hubaa nin saddexaadna waa ka shakisana baa mid walba intee nabigu tiyadiya rasuulka ilaahayow ninkan caawiya habiri midna ma arki kara habeen iyo maalin midna ma doonayo ninkan ma rabo ma rabo waxay indhahaygu qabtaan isagaan ugu necba inaan ilaahay dembi iyo eed ka galaan ka yaabi qadida waxay ku dartay diintiisana ceeb kama sheegayo dabeicaddiisana ceeb kama sheegayo laakiin waan iska nacayn markaan arko waxaa i qaban candhuub ku tuf halkaasaan marayaa bay tii aniga ninkan noo kala faataxe ninkani aniga meelna kala geed ninku waa saxaabi darajadaa lahaa mid baa saa ku mid baa nacday mid labaadna way nacday ogow adigoo nin rag ahoo reerka suldaani iyo oday u ahoo ninkii rag ka soo bixi jiray isu haysto dadka dhan iskala fiican gabadh yar intay soo istaagto dulligan ma raba way ku dhihi kartaa anig ma arki karo waa nacayba waa lagu dhihi karaa waa lagu nici karaa adna waad nici kartaa aduu haddaad nacdo inaad furtaa kuu furan iyado hadday ku nacdo maxaa u furan inay fasak dalbato waa masaladii khuluco khulucuna baabulfaski weeye nabig casan gabdhahii mid ka mida wuxuu ku yidhi beer weyn buu ku siiyey beertiisii muu celinaysaa markaas waxay tihi beertiina waanu celin waxna waan ugu dari beer maahe idow waxbaan ugu dari bay tihi mar hadduu igeynayo waxbaan ugu dariba nabig wuxuu yihi ama ziyaadatu falaa waxbaan ugu dari ma ogolin laakiin beertiisa isagii bu yar wuxuu wareedhe beertaadina qaa gabadhana siidaa fasax anigaa i qasbi kara agta naagteeda iga furi kara sheekadaa ma taalla markuu qaadi yaallo waxa la yidhi waryaa warkaan iska daysa hal yeel beerta qaado gabadhana warqadeedii keen waa diiday beertiina waa laga guddoomi warqadeedana waa loo qori beerta waxaa lagu leeyahay adaa leh waardiye u dirsa hadday kaa dayacanta hawl adiga shoorkaa wey hawladii kuu taalla wey markii xukum jiro xukumka xoogga marka lagu fulinayo qiimahaasu dheh inahaas waa sababaha keenaya adoo nool oo taagan oon xaaskaagii furin in lagaa furo xaaskaagii oodan furin in xukun furitaana ku soo baxo oo baabulfaskhiya wey arrintaa yaa igu samayn kara wey cidda awooddaa leh ee arrinta ay u samayn karta waayo waxaan leenahay waa saddex qolo madaxii iyo maamulkii islaamka ahaa ee jiray oo ama imaam iyo amiir ah ama qaadi uu isagu magacaabay oo naa'ib ka ah qadiyaddii hadday xaqiijiyaan adigana xal kaa waayaan way furayaan wayna furmaysaa xukunkeeduna fasaq buu noqonayaa waa kow waxaa kaloo fasaqi kara oodan hadal ka daba celinaynin sharcan laba qofoo labada xigta ood u xil saarteen fabcasuu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha labadaa haddaad bixisaan ood labadaa u tala dhiibataan ood marka hore taxkiimkaa raalli ku noqoto xukumkay xukumaan uu kugu fuli khiyaarna ma lihi xukunkaa markabuu noqon taxkiimka de wax fulintiisi adi lagaaga baahan yahay oo ridaha kugu xiran waajib diin bay kugu tahay laakiin duniyo iyo qadaa'an awood ahaan haddii booris la helo iyo awood haddii la helo xoog baa lagaa qaadan karaa tan talaaqana waan furnay bay dhahayaan waan kala furnay wayna furmaysaa ani ma furin yaa iga furi kara weligaaba qayl aday indhaha wishan yihiinba intay xakamaynku furaan oy furantay ciddadeeda dhammaysatay guursan haddana oo waxaad ka berin weyda samee ninkaad ka awoodiye itaal roon tahay inu hanjab oodiga kugu taalla wey qofka saddexaad haddii la waayo labadii man yaquumu maqaamahumaa wey cidda maslaxada guud ee muslimiinta u taagan baabaabkii wilaayaadkaasoo dhan qaadaysa ama jamciyaad ha noqdaan ama maraakis islaamiya ha noqdaan ciddii shalay gabadha weligeeda haddii la waaye meherinaysay ee booska qaadiga u gelaysay baa maanta qaadigii haddii la waayana ka fasaqi ninkiiba booskiisii u geli saddexdana waa ciddi iska leh qaybta waxaan ku soo gebagabeyn marka fasaqii dhaco maxaa ka dhalanaya oo dambe waxaa ka dhalanaya kow gabadha cidday geli ciddadeedu hadday uur leedahay wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna wey waa hadday uur leedahay haddaynan uur lahaynna hal xayd bay tirsan ama hal bil nabigu calayhi الsalaatu wasalaam gabadhii khulca gashay wuxuu amray an tactada bixaydatin hal caada inay tirsato haddayna gabadhu caado haweentu caadaba lahaynoo ama caafimaad dartii ay ugaba guurtay caadadii ama cimri iyo da'deediiba ay dhaaftayna hal bil bay tirsan wixii ka dambeeya guur baa u furan waa xukunka looba koowaad ee ciddada oo qaabkaa uga dhalanaya xukunka labaad ee ka dhalanaya rajco ma leh weeye ilaa biridaaha ninkii rajactu ma dhihi karaa hal dalqad baa lagaga fasaqayaa rajactu ma dhihi karaa maya sababta waa fasaqa fasaqay waa dulmi iyo culays saaraa in laga qaado hadduu soo celiyo mal faa'iida maxaa faa'iido ku jira laakiin hadduu iyadii xagga ka wareego oo sasabo oo iyada inay isku noqdaan raalli ku noqoto way isku noqon karaan